assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalka iyo duqeynta yahuudda ka wada mareenka goodoonsana khaza maanto arbaco ah dhanka kalena ku beegan maalintii afar boqollabaisoddonaad oo xiriir ah aan warbixinteena maalinlaha kusoo gudbin doonaa duqeymo afariy labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza taangiyo ay leeyihiin ciidamada yahuudda oo lagu gubay gudaha marinka iyo kooxaha wax iska cabinta oo baahiyey muuqaalka weeraro ka miin ah oo dhowaan ciidamada yahuudda lagu gaarsiiyey khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed haddaba aan ku hormarno duqeymaha cadowga yahuudda duqeyn culusoo ay xalay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka mujrimka ah ayaa shuhado iyo dhaawac ku noqday tobanaan ruux duqeyntan ayaa ka dhacday meel u dhoway cisbitaalka kamaal cudwaan ee magaalada baytilaahiya ee waqooyiga marinka khaza saxafiyiinta ku sugan waqooyiga khaza ayaa soo sheegaya in duqeyntaas ay ku shahiideen ugu yaraan siddeed iyo toban ruux waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya uurku taalada maalin weliba ay martigelinayaan ehelkeena reer falastiin waxaa dhulka daadsan meydad iyo dhaawacyo kuwaasoo qaarkood nafta ku dabayar tahay sida laga dheehanayo muuqaalo ka kooban oo la baahiyey sidoo kale ciidamada cadowga yahuudda ayaa duqeyn la beegsay guri ay degan yihiin qoys falastiini ah kaasoo ku yaala xirada jabaaliya ah ee waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza allah mahadii ma jirto wax khasaare ah oo geysatay duqeyntan alle ayaa fashiliyey makriga cadowgiisa askarta yahuudda xaaqidiinta ah ayaa fuliyey duqeyn khasaare dhalisay taasoo habeenkii xalay ka dhacday guri ku yaala galbeedka xirada nusayraad inta la xaqiijiyey duqeyntan ayaa ku shahiiday toddoba ruux oo u badan dumar iyo carruur siday soo tabinaysa warbaahinta ciidamada yahuudda ayaa mar kale ku kacay howlgallo raaf ah oo ka dhana dadka muslimiinta ee reer falastiin askarta yahuudda ayaa habeenkii xalay waxay sameeyeen howlgallo insaal ah oo saqbar guriyaasha dadka shacabka ugu daateen kuwaas oo ku yaala daanta galbeed wararka ayaa intaa ku daraya in yahuudda ay afduubeen afar iyo sagaashan qof afduubadareedkan foosha xun ayaa ka dhacay tuulada beytyalah ee galbeedka ka xigta magaalada beytlaxam ciidamo ka tirsan maamulka sahainada yahuudda ayaa xisaar ama go-doon saaray guri ay degan yihiin dad shacab ah kuwaas oo ku sugnaa deegaanka alqaliiliya sidoo kale ciidamada cadowga yahuudda waxay isku geedaamiyeen masjid lagu magacaabo abu cubayda oo ku yaala xaafadda kafarsabah ee magaalada alqaliiliya ee waqooyiga daanta galbeed askarta yahuudda ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad ku sugnaa magaalada alqaliiliya sidoo kale askar watay gaadiidka taangiyada ayaa rasaas huuyey dad shacab ah oo ku sugnaa xirada qaxootiga ee bureji ee bartamaha marinka khaza labadii weerar ee rasaaseenta mid aan ka duwanayn ayay ciidamada yahuudda ku qaadeen xirada jalaazon ee waqooyiga ramallah ma jirto saddexdan weerar ay qaadeen ciidamada yahuudda ee rasaasta ku fureen dadka shacabka ah labaatan ruux ayaa ku shahiiday duqeyn maanta barqadii ka dhacday magaalada baytilaahi ah ee waqooyiga marinka khaza kuwaasoo markii ay duqeynayeen diyaaradaha cadowga gabaad ka dhiganayay guriyar halkaas ayaa allah ku ofsaday dadka ku shahiiday duqeyntan foosha xun waxaa ka mid ah gabar yar oo lagu magacaabo lan abutraabish muuqaal ay soo duubeen wariyaasha xaadire halka ay wax ka dhaceen ayaa muujinaya dhiig badan oo dhulka camimay caruur yaryar oo ku dul barooranaya shuhadada iyo dumar muslimaad ah askarta yahuudda ayaa weerar ku qaaday cisbitaalka kamaal cudwaan ee waqooyiga qidaaca khaza inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan dhagaraysan ku dhaawacmay mid ka mid ah saxafiyiinta shabakadda aljaziira uga soo warrama marinka khaza isla cisbitaalka kamaal cudwaan yahuudda ayaa mar kale kusoo rogaal celisay cisbitaalka markaan duqeyn ka dhacday cisbitaalka waxaa ku shahiday saddex ruux oo kale ah hooyo iyo carruurteeda kuna sugnaa afaafka hore ee cisbitaalka kamaal cudwaan sidoo kale askarta maamulka yahuudda waxay burbur xoogan oo lixaad leh u geysteen guri ku yaala magaalada nusayraad sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya burbur baaxad weyn oo soo gaaray guriga isla maanto arbaca aroornimadii hore koob iyo labaatan ruux ayaa ku shahiday duqeyn ka dhacday magaalada baytilaahiya waxaa ku dhaawacmay tiro intaa ka badan shuhadada dadka muslimiinta ee reer falastiin tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayaa maraysa shan iyo afartan kun toddoba boqol iyo sagaal ruux halka dhaawacyada dadka muslimiinta ah ee yahuudda naafeeyeen ay marayaan boqol iyo toddoba kun labayo konton qof ugu dambeyntii kooxaha wax iska caabinta falastiin ee dagaalkada kula jira maamulka yahuudda ayaa dhulka la simay oo burburiyey mid ka mid a taangiyada cadowga yahuudda gaariga ay beegseen kooxaha wax iska caabinta ayaa lagu magacaabaa mikraaf waxaana lala helay qoriga alyaasiin boqol iyo shan gebi ahaanba goobta ayuu ku burburay gaariga mikraafka iyo ciidamadii saarnaa howlgalka najaxe ayaa ka dhacay isgoyska jaamacadda xaafadda aljiniiniya ee bariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza barta telegaraamka rasmiga ay leeyihiin kooxaha wax iska caabinta ayaa lasoo dhigay muuqaal lagu soo gudbinayo weeraro ka miin ah oo lagu burburiyey taangiyada yahuudda kamaainkan ayaa loogu magacdiray silsilada taxanaha ay dhowaan ku dhawaaqeen kooxaha wax iska caabinta oo ay sheegeen inay uga argudayaan hogaamiyihii maktabka siyaasadda ee kooxaha wax iska caabinta yaxya sinwaar muuqaalkan ayaa la daawan karaa qadar shan daqiiqo ah ayaa ku tusaya taagdarida iyo buuluxooftada cadowga yahuudda kadib markii dagaalyahanada wax iska cabinta iyagoo allaha tala saaranaya ay la dul istaageen qoriga loo yaqaano alyaasiin boqoliyashan iyagoona boolbool u kal firdhaya taangiyada ciidamada yahuudda askartii saarneed taangiyada qafilan ay hilibkooda ay shiilmeen taangiyada la burburinaya ee kasoo muuqda muuqaalka ayaa gaaraya toddoba taangiyo mikraaf ah kamaainkan ayaa ka dhacaya xaafadda jiniiniya ee bariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza qaybaha hore ee muuqaalka waxaad ku daawanaysaa dagaalyahanada wax iska cabinta oo u diyaargaroobaya howlgarada kadibna waxay u jahaysanayaan halka ay ku dhuumaalaysanayaan ciidamada yahuudda
قول بسم الله بسم الله يا رب ومن ولد ذرمت ولكن الله رمح وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر اللهم اكرمنا يا رب يا رب
توكل على الله بسم الله
askarta arxanka daran ee yahuudda xaaqidiinta ah ayaa lagu waararsanayaa dhulka falastiin tan iyo markay duulaanka gardaradaha kusoo galeen marka laga soo tago saraakiisha iyo askarta maamulka yahuudda garabkiisa ka baxeen ee ay toogteen kooxaha wax iska cabinta waxaa xusid mudan in yahuudda boqolaal taangiyo ay ku waayeen furiimaha hore ee dagaalka ee marinka khaza gaadiidka ugu badan ee la diiwaan geliya ee yahuudda in badan ay isticmaalaan intaay ku guda jiraan dagaalka ka socda marinka khaza waxaa ka mid ah gaariga loo yaqaano mikraafka oo ah mid qaali ah iyo gaariga cagaf-cagafta ah oo ay ku burburinayaan guriyaasha dadka shacabka ay degan yihiin allah waxaan ka baryaynaa inuu ehelkeena reer falastiin ka dulqaado dulmiga yahuudda guul iyo nasrina ku manaysto